wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa magaalada muqdisho waxa ay ku qabatay xuska maalinka caalamiga ee biyaha ujeedkiisu ay tahay sidii bulshada ah lagu wacyigelin lahaa habka wanaagsan ee isticmaalka biyaha iyo sida looga faa-iideysto ugu horeyn aqoon-yaano iyo madasharafti kasoo qeyb galay xuska munaasabadan ayaa ku dheeraaday niyadda biyuhu ay leeyihiin iyo sidoo kale sida looga bixi karo gobolada iyo degmooyinka ay ka jirto xaaladda biyolaaneed yada ama cirifyada dhulka hadduu dhalaalo maxaa dhacaya badduu kordhinayaa korkaceeda baddu markay korortana waxaa dhacaya tsunami ama baddu inay soo dhaafto xeebaha xeebaha waa bii-adu meeshay ka soo bilaabatay dhulka loo soo gudbayo gudbiddaasi hadday xumaato maxaa ku dhacaya dhulkii eroshanka waxaa la yidhaahdo ama nabaad guurka cirifka adduunka barafkaas wuxuu u yahay adduunka waa qabowjiyaa cooling system uu yahay mise waa barafka waa taqaan waa qabow haddii barafka laakiin meesha ka baxo maxaa dhacaya markaas sistamkii qaboojinayay adduunka oo dhan aa kala daadanaya marka adduunka waagi horeeto afartan sano boqol sano ka hor barafku ma dhalaalayn waa waxyaraa dhalaalaya wax badan maayo laakiin hadda waxaa la arkay si kayr caadi ah si kayr caadi ah inu dhalaalahay la arkay maxaa keenay inu dhalaalana marka waxaas waxaa keenay warshadahan badan oo la samaynayo iyo gaasaskan la samaynayo
ugu dambeynna wasiiru dulaha wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa sheegay in wasaaradahaan ay dadaal xoogan ku bixinayaan sida dadka soomaaliyeed ah ay dhammaantooda u heli lahaayeen biyo nadiif oo ku filan waxaan u baahannahay haddaad tihiin injineeradii iyo bahdii biyaha ka shaqaynaysay iyo aqoon-yahankii in arintaas iyada loo loo diyaargaroobo si gaarana maaragtay loo loo xasuusto si gaarana loo maanage gareeyo dabcan waxyaabaha factoriska muhiimka u ah in wadanku uu qurxanaado in cimilada aan maaragtay cimiladeenu ay wanaagsanaato in abaarahaas laftirkeeda aysan nagu soo laalaaban inkastoo wax rabbi ku xiran ay tahay waxaa kamid a in maaragtay dhirteena anagu aan si fiican u beerana tiina u beereedna aanan iska jarin waxaad la socotaan intiina badan safarada aadaan banaankaad u baxdaan soomaaliya say dhir ka tahay ama maaragtay geed ay ka tahay adduunyada meelka anugu maana arkin xataa saxarii hadda dhulkii saxara ahayo wadamada carabta in badan oo kamid a saxaray ahaayeen ay ahaayeen aan geed iyo maaragtay lahayn koley dabcan raggii ku noolaan jiray aa yaqaana
xuska maalinkan ayaa dunida oo dhan laga xusaa waxaana ujeedku ay tahay sidii ay bulshada caalamkooda dhan u heli lahaayeen biyo ku filan oo nadiif ah